waxaanaan weligaya arag oo dadka iyaga soomaaliyeed la kulmin baa dhacay dhibaatadii halkaa ka dhacday nood iyo nool wixii ku dhammaaday wixii burburay wixii hub iyo dad iyo xoolo iyo adduun iyo daaro iyo jidad iyo iskuullo iyo masaajidyo iyo carruur iyo hooyooyin uurle iyo wax la waayey isbitaalladii burburay wixii oo dhan dhibaatadoodii iyo dembigoodii waxaan dusha ka saaray dowladda ingiriiska siday iila muuqatay sababtoo ah xukun dad ku kacsan waa la arki jiray laakiin dad intay soo duula dadkoodii baabi'iya lama arag nagumana dhicin hadda ka hor waa fal xun falkaasna inuu isagu ka dambeeyey ayay iigu muuqatay sababtoo ah xaruntoodii iyo maskaxdoodii iyo siyaasadoodiiba waa waa xaruntiisa waa london sidaa darteed ingiriiskii baan haaraamay oo habaaray habaar qaran baaba la yidhaahaa shantii juulaay buu soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sideedii wuxuu yidhi xalay waan hanbaa idhi hurdadaa itiri toos warqadhaa tufwadayoo qiil iyo huq sidataa laysoo hordhigayoo himamawyadii baan himbiriirsi ku akriyay hurgumiya dhib joogta ah hiirtaanya iyo cudur lur baa igu hawaarsaday hugun iyo dareen baa ka qablamay hortaydoo gumucyada hardamayaa anqarkoodu ii baxay taariikh horeetiyo hadda sheeko taal baa hikaad qura ku soo baxay ingiriisku waa horor isticmaalka ku hadlee hiddihiisii nacabkiyo gocay kilimadiisii waaguu nahodaye naga dhigay shan haybood inuu naga haraan qabay laakiinse hoogaha hawshiisa ii taal ileen waanan hadinine tahadhee dambaa daran awal buu nin hanadiyo waxyaqaan halgama iyo geesihii la gala iyo hebel iga dhameeye hambadiina maantuu wixii haray ku kala kacay ma harsade ee dhagar qabi xalaq iyo dugaad iyo hallajiya abeesiyo kuwa hoogay oo ba'ay hamilaawayaal buu hub intuu ku soo raray ku hoggaamiyoo yidhi hoygiinna soo guba hororadii sumaysnaa burcaddiina maha kane burco iyo hargaysiyo soo galay toggii hirir hooyo iyo carruur iyo odayadii habsaday iyo hoggaansho iyo culimiyo dadweynihii la halakee halaag iyo jab baa dhacay hanti iyo wixii maal yiil hooshka lagu qaad sidaa haadku ii cunay ii hambaday waraabuhu halista iyo geerida maanta igu hawaarsaday eglan baan u haystaa hororadii iyo eeyaha afka cudurku uga haro inaad haabadoo tahay jawaab weeye laga helay falku howlgalkaagii haddii aanan heli karin xoog iyo hub adagoon hoogto kaaga aarsado hiirtaanyiiyo nacaybaan uurka kuugu hayn karo mindhaa kaalamaan haro heeraarka dunidee horu socodka wada raba adoo ugu horrayn jiray waxa haybadeedii hoosu dhigay magaratooy dad habaarki weeye anna ku hakran maayee hoorso faraqa ceebeed aan haruubka kuu daro hadimadii iyo cayde waxaa igu habboonayd anaa kuu hanjabi kara inaan ku hor imaadee hub baqaaradiisee sawaariikhda hadalkiyo aan gantaalka kugu hago iglan hoosu jeedaay london hoosu jeedaay habrahaaga taliyee hindisaha ka maran baa kaa dhigay haraadiye qaran jabay harkii noqo shiday hurisa mooyee khayrkuma hadaaqaay halka aad ku taalliyo maabkaaga la hilmaan asaageeda mahigsada sida dumar hinaasay hadba reero nabad jecel xulxisaa dhexdoodee mudatee halaagsada habaarkaygu ma u karo meelaha hanuunkee hoyga caabudaadiyo kiniisaduhu kaa hare in qof kale waxhaystoo hanti yeesho diidaay hodankaagu deegyo hoygii faqriga noqo hirarkiina badaheed ka hesheen batroolkuna hoosta kaaga soo qarax haawiya iyo dab kugu noqoy fulkaanooyin halisoo dhulka soo haraatay habeen kugu bariistoo hiib iyo ka waahoo intaad hayb wadaagtaan haddaad magaca boon tahay hanti weeye quruxdiye hilaac ubaxa bixiyaa kuuma hooro weligaa cirka kugu hagoogani haddii uu hollada roob halkaad baraf ka helilay hogashiiyo daruuruhu bidca cudura kugu hage hanfi iyo kulayl noqo hongorri iyo dabayl noqo abaar harriyaahoo weligaa aan kaa harin rabbi kugu hareere hebel iyo hebliya ruux kaama haro qof magac leh bele ruuxa huriyaa dhaxalkeeda ku aftee waxaad qaybinaysiyo masiibooyinku habsade shiddo aan hareer iyo horay iyo dibkaa jirin oo heelarkaaga ah ladan ay ku hurusho burcadaad hubaysaa shuftidaad u habashaa wixii hoog ka taliyee aadanaha halligayaad hantidaada siisaa qarni iyo hal iyo laba erlan waxaad ku haysaa adduunyadu ka hadashaa nabiib iyo habkaagii haraag iyo dhibka ahaa eed ku hoday baa weli dabka uga huraya meel kastoo halaag iyo haantoolay taallaba adigoo horseedee hanqar iyo wax culusoon haybtooda la aqoon garaadkiina ku habsaday daarihiinna haracee cirka haabanaha iyo khayraadka hoos yaal duufaanna hoobshiyo ku hardama dabayluhu hawadii nuqiiq iyo habaas iyo dambaabilo hami iyo walaacaan kaa harina ku hantiye cayr aan waxay noqo xaqu waa carruuraha warshadihii hubiya calaf wax kastaba habeen jiray hawl gaba ayaa midhi cirka iyo hawada sare hawsha aad ka qabataan shoocaca ka soo haray hafashadii ku maashow qobka kaydku kugu qarax hiruushiimo wixii helay in laga hortegi karin hawlka culisi kugu timid ifka yaaba ku horloo sheekiya halays dhala in dhexdiinna laga helo ayaan eebba haybsaday halka waa iftiimaa habeenada bedeli jiray mugdi kaaga soo hoyay haruur iyo khudaar iyo afhan baday wuxuu loqo ha ka helina beeraha hiddahaaga gobannimo waxaan dadaal low keen hariiryaalahaagiyo calankaaga hoos noqoy wixii habal dugaagee beerahaaga ku hoydiyo haadiye naflayduba dhulka kaaga hajire farax himiladiis iyo ka hungow jacaylkoo hingisha iyo baroortaa aftaqaana kugu hare naxariis waxaa hela qofka nabadda haystee haweenkiina fooshaa hal iyo dudumo dhale marka sharafku kuu haro waxba lama hilmaamee xasuus maran la soo hoyo hindisaha quruumaha marka hadafka guudnimo layse soo hordhigayee ummaduhu hadlaayaan hadaaqiinna laga yaac wadka waxaa ka soo hara wadna madaxi haystee dhimashadu halkeedee hadda laba qof baan nahay ilaa tan iyo haabiib haybta aadmi sheegtiyo hilba ma aan wadaagno hor allaanu kala nahay inaan kuu hiloobo maalin qura ku haybshaa dhigahaniyo weeyaan hooggiyo ba-aagiyo hambalyada wadkaaga ah ee dareenku kuu huray waa abaale igahoo ilaahayna ha aqbalo habaarkaygu waa gare habaar qaran buu ahaa kaasi juun shanteedii buu soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii toddobiyo labaatankeediina waxaa qarxay ceelkii ugu weynaayay batroolka ka qoteen maya toddobadeedii shanteedii buu soo baxay toddobadeedii baa ceelkii qarxay ay batroolka qodan jireen badda hoosteeda laba boqol iyo sagaashan iyo saddex qof baa ku dhimatay toddoba iyo labaatankeeda isla bishiina gurigaygii baa gubtay bishii dambe laba meelood oo ciidamadoodu midna kuleeyihiin london midna ay kuleeyihiin jarmalka galbeed xeryihiidii baa gubtay oo ololay qaraxyadaasuu maraya weli le annagaa wax aragnay